kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada hirshabelle iyo kan federaalka ayaa waxaa looga hadlayay siyaasadda iyo qaabdhismeedka manhajka waxbarashada asaasiga degdega ah waxaana ka qaybgalay macalimiin maamulayaal iyo ururada bulshada rayidka ugu horeyn waxaa goobta hadal ka jeediyey agaasimaha waaxda farsamada gacanta ee wasaaradda waxbarashada dalka cabdicasiis isagoona ku dheeraaday ahamiyadda kulankan uu leeyahay waxaan u midna waxay ahayd wada tashi in aragtidiinna iyo fikraddiinna aad ku darsataan hadduu ilaahay yidhaahdo siyaasadda waxbarashada koorsada ah ee asaasiga ah waxbarashada a b e-ga la yidhaahdo waaye waa siyaasaddii iyo qaabdhismeedka manhajka labadiba waa isla socdaan marka wasaaradda waxbarashadu waxaa maaragtay ay samaysay qabyo qoraalka labadaas dukumenti oo midna yahay siyaasaddii midna yahay qaabdhismeedkii manhajka oo runtii baahi weyn loo qabay in la sameeyo maadaama waddankeennu boqolkiiba toddobaatan iyo shan caruurta waxbarashada da-da waxbarashada gaartay iskuullada ay ka maqan yihiin maadaama maaragtay dad badan oo maaragtay ay joogaan waddankii da-dii waxbarashada ka daahay oo u baahan inay qaataan koorso ama laga dabageeyo da-dooda heerkooda waxbarashada waxaa markaa maaragtay muhiim noqotay manhajkii iyo siyaasaddii ee iskuulladaasi lagu maamuli lahaa ama loo samayn lahaa in la dejiyo kadibna stakeholderska oo ugu horeeyaan wasaaradaha waxbarashada ee maamul goboleedyada tashigooda iyo aragtidooda lagu daro waana sababta aan halkan idinkugu nimid maantay in aan maaragtay maantay iyo saddex maalino soo socoto aan ka doodno hadduu ilaahay yidhaahdo laba maalinna siyaasadda aan ka doodno laba maalinna aan manhajka qaabdhismeedkiisa aan ka doodno draftigana laydiin qaybiya insha allah fikradihiinna iyo konsebtiyadiinnana hadduu ilaahay yidhaahdo aad ku dartaan dhinaca kale agaasimaha wasaaradda waxbarashada hirshabelle amiin axmed mukhtaar oo goobta ka hadlay ayaa ka qaybgalayaasha ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan kulankan looga hadlayo siyaasadda waxbarashada dalka
yacni aan u fadhinaa maanta ka hirshabelle ahaan in arrimahaas aad idinku ka doodaan fikirkiina wax ku-oolka ah aad yacni qayb uu ka noqdo sidaad ka warqabtaan waxyaabihii lasoo dhaafay ama siyaasadihii lasoo dhaafay oo aad ka dhiibateen fikradihiinna runtii mar dhowna la heli joono dukumentiyadiina waxay aheeday wax aad u wanaagsan sidii iyo si lamid aan rajaynaynaa in aad yacni uga doodi doontaan ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hirshabelle xildhibaan abuukar xasan abuukar ayaa daafuray kulanka waxa uuna bogaadin u jeediyey wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka hadda maanta waxaan u fadhinaa wada tashi ah waxaan anagu isku raacno oo wasaaradaha maamul goboleedyada iyo wasaaradda federaalka isku raacaan oo siyaasada oo ardaygii da'dii waxbarashada heerka ku bilaabi lahaa ka gudbay sidii lagu maamuli lahaa dabcan iskuulladu waa jecelyihin inay koorso qabtaan laakiin koorsadu ma tahay mid oo cilmi ku fadhido marka waxaan leenahay aad iyo aadaan macnaha ugu bogaadinaynaa wasaaradda waxbarashada heer federaal mar kasto wadatashiga ee nala samayso iyo inay noo soo dedejiyaan mar kastaba sidaa sidaa macnaha uga qayb qaadan lahayn siyaasadahaas kala duwan waa ogtihiin intaasoo siyaasadood ayaan macnaha ka qayb qaadanay kolley haddana waxaan diyaar u nahay insha allahu tacaala inaan barnaamijkan si mugla uga qayb qaadanno waxaan leeyahay waa noo furan yahay barnaamijka dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada hirshabelle magaalada jowhar ka daafurtay kulan wadatashi ah oo looga hadlayey waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyadoona ay ka faa'iidaysteen dadkii ka qayb galay kulankaasi